suuqyada magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxa uu leeyahay qaybo badan oo lagu iibiyo ganacsiyada kala duwan haba ugu badnaadaan dalagyada kala duwan ee ka imaada deegaanada u dhowdhow magaalada jowhar ganacsiga magaalada jowhar ayaa waxaa saameyn ku yeesha fatahaadaha uu sameeyo webiga shabeelle oo mara magaalada jowhar iyo deegaanada ku xeeran kaasoo caqabad ku ah horsocodka ganacsiga magaalada iyadoo ay xirmaan isku socodka ganacsiga iyo wadooyinka halbowlaha ah ee gobolka shabeellaha dhexe haddaba qaar ka mid ah ganacsatada iyo bulshada magaalada jowhar ayaa ka hadlay ganacsiga magaalada iyaga oo ku baaqay in la dhiirigeliyo ganacsatada magaalada runtii ganacsi markii laga hadlanayo waa udub dhexaadkii bulshada Ee, sababtaa saas u leeyahana waxay tahay haddii aan ganacsi la helin nolosha biniaadanka maaragtay wax badan oo oo maaragtay horumaraha ka maqnaanayo Ee, bulshaduna kulli maaragtay siday isugu tiirsan tahay waxay ka kooban tahay Een, qof ganacsada iyo qof oo maaragtay keenayo badeecadii runtii haddaan la helin een, bulsho een, tacbata bulsho xoolo dhaqata iyo bulsho ka ganacsataba een, isku tiirsanaantii bulshada een, ma- ma soconayso marka runtii ganacsataduna waa waxa keliya ee nolosha een, bulshadu ay ku tiirsan tahay haddaan ganacsi la helin een, loo heli maayo suuq een, adeegyadii badeecadihii kasoo baxay dalagyadii beerihii sidoo kale xoolihii Ee, runtii sidoo kale la heli maayo waxyaabaha asaasi u ah nolosha ee aana la tacban aada u mahadsantahay runtii baaqaygu wuxuu noqonaa een, runtii marka ugu horeyso maamulkan waxaan ka codsanayaa inay ay dib u eegis ay ku sameeyaan een, ganacsiga iyo ganacsatada cabashadooda een, inay aada u fiiriyaan wada xumada jirto ay waxay karaamkooda ay ka qaban karaan ay ka qabtaan Een, amniga ay aada u adkeeyaan wadadii naftirkeeda amnigeeda aada buu u liitaa inay maaragtay ay ganacsatadii ay mar waliba ay cabashadooda ay dhegeystaan haddii canshuurta noqoto iyo haddii amniga uu noqdo iyo haddii ay noqoto wadaxumadaba Een, ganacsatadana waxaan kula talinayaa runtii inay ayaga naftirkooda dhabar adeeg badan ay sameeyaan inay sii kordhiyaan inay ka shaqeeyaan inay mar waliba deegaankooda iyo horumar ballaaran iyo gaarsiiyaan Een, dalagyada magaalada kasoo baxo sida uu een, inta badan la sameeyo ee, badankii la dhoofiyo inaan laga daayo dalagu naftirkiisa bulshadu way u baahan tahay in deegaanka aan laga waayin dalaga Een, runtii dalagyada kale oo muhiimkaana in lagu soo kordhiyo